baaqa nabadeed ee culimmada puntland ay maanta ka soo saareen magaalada boosaaso ayaa ka koobnaa shan qodob waxaana uu ku wajahnaa in la joojiyo dagaalka saddexdii bishan juun ka bilowday deegaanka dharkayn geenyo ee galbeedka magaalada laascaanood kaasoo la sheegay inay ku dhinteen soddon iyo laba qof sagaal iyo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo isugu jira dhinacyada dagaalamay iyo dadkii ka dhowaa goobaha ay dagaaladu ka dhaceen waxaan ku baaqaynaa in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka ka socda galbeedka sool gaar ahaan tuulada dharkaangeeyo iyo deegaanada ku xeeran waxaan ugu baaqaynaa dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaankaas inay allah ka cabsadaan kana waantoobaan ee daadinta dhiigga dadka muslimiinta ah ee al xarrimay waxaan caddaynaynaa in ay xaaraam tahay oo aan islaamku oggolayn in lagu xadgudbo qofka muslimka ah dhiiggiisa maalkiisa iyo naftiisaba sharaftiisa waxaa kale oo ay ayana xaaraam ah in lagaga qayb qaato dagaalkaas muruq maal iyo taageero kaleba sheekh daahir aw cabdi oo la hadlayay dhinacyada dagaalamay ayaa waxaa hadalladiisi ka mid ahaa dagaal wiil kuma dhasho waa ku dhintaa waxaanu leenahay caqligu ha taliyo marka inta nool baan la hadlaynaa wixii dhintay dhimay inta nool oo caqliga leh ayaan la hadlaynaa dilkuna ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'a tacbiirkan waxanuhu waxa weeye ma suuroobayo qof mu'mina qof mu'mina inuu dilaba wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'an gef unbaa suuroobaya dadka muslimiintii inay ilaahay kaga baqaan dilka iyo dhiigga iyo waxyaalaha la daadin waliba qof muslim oo dilayso arrintiisu aad bay u weyn tahay weliba ayaamahan hadda bishii rabadaan ay maaragtay dhalatayna dembigu waa sii kordhayaayoo waa ma aragtay maxaanku dhaha waa sii siyaadayaa sidoo kale sheikh maxamed macalin axmed oo isaguna goobta ka hadlay ayaa sheegay in dadka colaadu dhex martay ay yihiin dad walaalo ah islamarkaasna loo baahan yahay inay wada hadal wax ku dhammaystaan waxaan u sheegaynaa dadka walaalaha ah qofkii xaqii uu ka xaq u leeyahay uu ka maqan yahay waddada lagu helo xaqa ilaahay baa inoo ishaaray inoona sheegay dulmi xaqaaga laguma raadsado dagaalla laguma raadsado dhibna laguma raadsado ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sultaanan falaa yusrif fi lqatl haddii qofka xadgudub uu tirsanayo waddo ayuu ilaahay siiyey uu ku raadsado waana helayaa xaqiisii si silmi uu ku helayaa ayada inuu ku sabraa la rabaa oo uu sugo soomaalidana ilaahay wuxuu inagu abuuray waxa la yidhaahda sabir darro war aan sabirno oo aan adkaysanno oo fawdada aan ka tagno oo nidaamka aan raacno oo waddooyinka saxda ah waxaa inaga maqan aan ku raadsanno dadkaa walaalaha ah oo dhibka iyo shaqaaqadu ay ka dhacday meeshaa leeyahay dhankeergeenyo iyo soonaha dariska la-ah waxaan rajaynaynaa in caqligu uu shaqeeyo oo maanta kadib aysan arrintaasi dib u soo noqon waxaana ayadaynaa wixii naga horreeyey oo baaq ahaa oo ahaa dadkii tegay iyo culimmadii joogtay meesha oo ka qayb qaadatay ilaahayna waxaan ka baryaynaa dadka qulubtooda inuu isu soo dumo oo ilaahay uu ka saaro waxyaabaha ku jira oo cadaawadda iyo xiqdiga ah oo iyo shaydaanka ka dhex shaqaynaya inuu ilaahay ka saaro bishaa rabadaan barakadeeda qulubtooda ilaahay inuu isu soo jeediyo walaalnimadooda uu muujiyo oo uu tusiyo oo khayr iyo wanaag ay ka wada shaqeeyaan iyagiyo intii kaleo hawshaan ka qayb qaadanaysa saasaa ilaahay ka baryaynaa waxaana rajaynaynaa shaydaankii maadaama alla naga xidhay dadkaan isku direeyey inay si walaalnimo leh oo wanaagsan wixii hadda ka dambeeya howlaha ay u dhammeeyaan oo ay howlaha ay u kala qaadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala taa ayaan ka baryaynaa wajazaakum allahu khayran dagaalkan ka bilowday deegaanka dharkayn geenyo ee koonfurta gobolka sool ayaa lagu soo warramayaa inuu hakad galay kadib markii ay kala dhex galeen labada beelood ee ay colaadu dhex martay ciidamo ka tirsan maamulka puntland waxaana iminka deegaanada puntland ka socda dadaal ay wadaan culimada waxgaradka iyo hoggaanka dhaqanka kaasoo lagu doonayo in lagu damiyo colaadan dhiiga ku daatay faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso